sida abuurka loo sameeyo xoogaa geneticsaan gelaya by the way waa muhiim inaad wax ka aragtaan awalan qofka markuu rabo inuu bilaabo nooc abuur raadiyo qamadiga hadda suuqa yaala markaad soo qaada dad abuurto ma dhalanayo wuxuu ka yimid ukraine wuxuu ka yimid russia badankood meesha ninety plus percent waxay ka yimaadaan dhulkaasi cimiladaasi cimiladeen waxaan kala nahay aad baan u kala fognahay then marka waxaa la rabaa qofka marka ugu horeysa inuu helo genetic variability waxaa la rabaa crosses fara badan oo la sameeyey ama adi samayso ama lagu sameeyo ama hay-ad kale ha samayso waa inuu sameeya inuu helaa genetic variability yani waxaan ula jeedaa hidda kala duwanaansho fara badan waa inaad heshaa dalagyo waa inaad heshaa hiddahoodu aad u kala duwan yahay oo aad deegaankaaga la timaado marka qaababka loo maro waxa weeyaan qaab conventional breeding waad aragteen crosska la sameynaa geleyda marka lasoo qaabta fooda laga suga qaybta labka ah qaybta dhediga sabuulka inta crosses gacana waad soo samaysanaan u malaynaya by the way masiga hadday tahay way iswadataa labkeedi dhedigeedu waa self pollinated qamadiga waa lamid waa self pollinated ama waxaad ku samaysan kartaa qaabkan oo ah crosskii laba balaanti aad u kala qaaddood isku dhufato ama qaabkan mutationka dhalandoorsanka waxaa la isticmaalaa shucaac ama waxaa la isticmaalaa chemicals chemicalskaas abuurka marka lagu furo waxaa wax iska bedelaya samayska chromosomeska wax iska bedelayaan taa marka waxay sababi kartaa mutation markaad samayso ama waa negative sidaad rabta kuma imanayso ama waxay noqon kartaa positive ayay ku iman kartaa marka waa probability under probability waa marka aad isticmaalayso qaabka mutationka ah ama genetic engineeringka oo ah in jiinkiiba lasoo guuriyo jiinkii kulaylku adkaysi u lahaa in lasoo raro oo la keeno kaas waa moorka waa labadanba waa la sameeya laakiin almost waxa aad u badbaado qaba oo macnaa xagga caafimaad ahaan oo bini aadamka iyo wax walbaba u wanaagsan waa conventional breedingka labadan kale riskigood waa uu sarreeyaa marka badiyaaba adduunyada waxa weeyaan waa la iska ilaaliyaa intaasaa lagaa laakiin maagmaagid unbaa loo isticmaalaa genetic engineeringka ama genetically modified organismkan la isticmaalaya hadda almost adduunyada badan badankood way iska ilaalisaa laakiin qofku waa waxbuu iska raadaadshaa o marka uu qof rabo inuu balqamadi uu xusho beeraad timid barqamadiyaa ku yaal ama bargeleyaa ku yaal ama balmasagaa yaalla waxaa jirta sifooyin indhaha si gaara loogu qabto lama fiiriyo kan balkan intaasuu dhalay keliya lama aho waxaa loo degaa yield characteristics gaara ayuu leeyahay yield characteristics gaarka waxaa ka mid a maalan qamadiga baa muhiim u ah waxaa la yidhahda harvest index harvest indexka waxa waaye yani bal iyo balka markaad soo qabato isagoo sabuulkiisa wixiisa watadaa soo qabato haruurka markaad gooni u dhigto balkan aad miisaanto ratio waxaad helaysaa intaasi waa badar intaasi waa bal marka sifada noocaasa ratio almost forty sixty u badan tahay waxay ka mid tahay sifooyinka u gudba dhasha waxaa ka mid a number of spikes tirada sabuulka iyo spigeletska waa soo galan seed weightka waa sifo inta badan gudubta bal waxaa jira abuur waxaa jira baf ah miisaankiisu khafiif yahay abuur waxaa jira miisaankiisu culus yahay marka sifooyin characteristics waxaa magaca geneticska waxaa kaloo la fiiriya yieldiga ber meter square meeqa garaamaad ka soo saartay boqol meter square aad abuurtay boqol meter square aad kuwa abuuran oo qamadi ah meeqa garaamaa ka soo go'day marka waxaad helaysaa yieldigaaga intuu leeg ka leegyahay waxyaabaha marka sifooyinkaasi almost waa deeply uma gelayo haddii marka waxaad la timid abuur abuurkii markaad ku tijaabisay cimiladii aad rabtay aad ku tijaabisay wuu ku qanciyey marka waxaad raadinaysaa stabilization inaad samayso to be inuu noqdo stable stable inuu noqdo through seasons ama stable inuu noqdo through location ayaad ku dadaalaysaa markuu kuu noqdo marka varietykaas wuu kuu dhammaaday marmaraa waxaa dhici karta marka maadan helin waxaad rabtaa kan wuxuu ku fiican wax dhalkiisu waa tob laakiin cudur hebel hadduu yimaado waa u nugul yahay balkan wax dhalkiisu waa fiican yahay laakiin cudur u nugul yahay marka bal kale waxaad arkaysaa cudurkii iska difaaci kara marka waxaad u kala raraysaa maxay jiinkii baad ka soo qaadaysaa kan kanaad u gelinaysaa labadoodaad crossing ku samaynaysaa crossinka markaad samaysa waxaad helaysaa marka kii sifadiisii wax dalkan wuu wadanayaa sifadii adkaysigana wuu ka soo rarayaa waalidkiisii labaad taa marka waxa weeye waa recombinance almost recombinantsku waa genetically waa complicated to some extent waxaan ula jeedaa ilmo lix ama toddoba isku aabbo isku hooya isuma eka dhammaantood midban qaab u egi waxaa la isku darsanay waa isku mid aabbii hooya isku darsaday laakiinse recombinationkaasi oo genotype uu ku imanayo xoogaa levelka waa ugu adkaanaysa laakiinse waxa weeyaan waa muhiim qodob muhiim ah. marka waxaad samaysanaysaa recombinant oo ah sifooyinkii baad rabtaa inaad isu yimaadaan sifadii adkaysiga cudurka iyo sifadii waxdhalkaad rabtaa inaad midayso and then hadday taa marka aad- heerka haddaad ku ekaato waa okay haddaad heerkaa soo dhaafto waxaad samaynaysaa haddana selection waayo genotypeki sidii kuma yimaado genotype wuu isbedbedelayaa by the way waad ogtiin aliilaa jira jiinku waxa weeyaan aliil walba waxaa saaran wuxuu leeyahay oo oo dhowr laba jiin saddex jiina mararka qaarkood saaran Ta kale waad release garaynaysaa waa stabilize garaynaysaa waa qodob kale oo muhiima kan waa xoogaa genetically ta labaad waxyaabaha kale ee muhiimka waxaa ka mid ah tii baa qodobkii waan kusoo noqday by the way kan waa tan Eh, haruur bal af soomaaliya ku qoran And, uh, markii abuur aan suuqa keeno soo galo shirkad cusub aan ahay abuur baan soo diyaariyay abuurka markaan soo diyaar suuqa la imaado labadan qodob ayaa asaasi ah awalan inuu yeesho sifo muuqaala leh oo la- soocan yani oo- oo- wax oo distinct ah oo kan waa hebel la dhihi karo isla mar ahaantaas inay noqoto stable genetic ahaan waxaa loo gaabayaa marka la idhaanayo dus oo stability-ga uniformity-ga iyo distinctness in la isla helo waxaa kaloo la egaa waayahay nooc cusub baad keentay haddii noocaaga uusan ka wanaagsanayn nooc suuqa hore u yaalay wax dhal iyo xaalad walbaba what's the use of it maxaan ka rabnaa kan cusub marka sababaha keeni kara inuu waxa sii socda ama uu sii socon waxaa ka mid ah helid dhaqaale aqooneed eh, waqtiga saameyntooda waqtigan saameynta intaas o dhanba saameyn bay leeyihin ta kale tallaabooyinka marka marka la sameynayo laga bilaabayo hawsh waxa weeyaan inaad la timaado genetic materials waxaad beeraysa adduunyada waa inaad tagtaa waa inaad raadisaa abuur kuleyl u adkaysta abuur u adkaysta cudur x abuur u adkaysta xasharaad x qofku waa inuu markaasi sameeyaa collaboration with other institutions macnaa inuu bannaanka aado inuu maaragtay hay-adaha la xiriiro meelaha wax laga baarbaaray wadankii waxaa ku guuleysta khad badan inaad ku raadiso weeyaan marka koowaad marka marka koowaad waa inaad heshaa wixii abuur oo ah sifadii aad rabtay leh ama degaankaagii ha ahaado mid kale ta kale waxa weeyaan abuur markaad tijaabo samaynayso meel kasta laguma beero abuurkan waxaa la rabaa degaankaasuu u gaar yahay abuurkan waa dega- abuur afgooya waaye ama abuurkan waa afgooy abuurkii ja- jawhar waaye waxaa rabaa very specific environmentig aad ku haysato facilitieska hadday tahay waraab hadday tahay wax wala mid ah waa inaad meeshii la rabay tijaabada lagu sameynaya aad ku samaysaa tijaabada waxaa lagu sameeyaa inta badan hal baraad ku samayn kartaa hadhowd waxaad samayn kartaa multilocational hadhow waad rari karaysaa by the way laakiin haddaad isla markiiba waa ku bilaabi kartaa saddex goob afar goobaad ku bilaabi kartaa adoo hubinaya performancega waxyaabaha aad keentay dhammaantood marka goobta la rabo waa qodob muhiim ah Eh, waa muhiim waayo haddaa meesha aniga aan taaganahay cimila'aan way ka duwan tahay meesha wiilka uu fadhiyo is very unique carrada sidaad aragtay sambalka hadaad inta ka qaado iyo sambalka xagga aad ka qaado isma laha chemically structurally physically waa almost waa kala duwan marka waxaa muhiim ah in variability-ga ay leedahay eh, wax walbaba la ilaaliyo marka bar walba waxay leedahay timaan gaara abuurka marka aad eh, aad eh, markaad tijaabooyinkaas samayso maxaad ku xulan ama sifooyinkan waa sifooyin ah biotic iyo abiotic baa la kala yidhaahdaa yani sifooyin la xiriira cimilada iyo wixii la xiriira maalan kulayl oon ilays dabayl huur oo wax bini aadamka ka baxsan inta badan kuwaasi marka waa la eegaysa waxaad leedahay adiga dhulkaaga waa dhul oomana ah waxaad u baahan tahay badar oon u adkaysta adiga dhulkaaga waxa weeye waa dhul kulayl badan biyo waa yaalla laakiin waa kulayl badan tahay luuqa oo kale haddaad soo qabato It's too hot baar dheer oo kale waa too hot laakiin biyo waa yaallaa marka adiga marka oon shiddo kuguma hayo laakiin kulaylaa shiddo kugu haysa marka faktorka aad danaynayso waa muhiim ilays dabayl huur badiyaaba marka humidityga uu sarreeyana almost waxaa yimaada cuduradan fangaaga u badan iyo bakteeriyada u badan aaday u badan yihiin marka waxaa muhiima adiga marka waxbaad ku xulan ama waxay noqonaysaa mid noole noole ka yimid kuwa waa kuwa cimilada caamka ah kuwana waa kuwa ka yimaada maxay Een, een, een, noolaha noolaha by microbe waxaan ula jeedaa ama virus ama fungi ama bacteria waxa yarowga ayaa la isku yidhahdaa microbe microbe waad u eegeysaa fungi x waa very serious fungi hebel waa waa very serious aafooyinka xasharaadka xasharaad badanoo waxaa jira oo balka dhuuqaya qaar waxaa jira caleenta cunaya qaar waxaa jira balka duleelinaya all this waa muhiim ta kale waxaa kaloo muhiim ah experimentiga markaad samayso waxaan waa genetic jiinku waad aragti waa isbedbedelayaa variant cudurka markii la baarbaaraya covid oo kale variant one ayaa maalan la joogaa cudurkii intii baarista lagu jiro variantigiisu isbedelaya ayaa marka waxyaabahaas oo kale waa muhiim marka waxa waa karoobka labsadiisu ma fadhiyo